iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee luukos toddobaatankii xerta ahaa shuqulladoodii waxaa dabadeed rabbigu wuxuu soo bixiyey toddobaatan kale oo labalaba ayuu hortiisa u diray ilaa magaalo walba iyo meel walba oo uu tegi lahaa wuxuuna ku yidhi waxa beerta laga goynayaa way badan yihiin shaqaalayaashuse waa yar yihiin sidaa darteed sayidka beergoyska barya inuu shaqaalayaal beertiisa u soo diro socda oo ogaada waxaan idin dirayaa sida baraar ooyey ku dhex jira ha qaadanina kiish ama qandi ama kabo ninnaba jidka ha ku nabdaadinina guri alla gurigaad gashaan horta waxaad ku tidhaahdaan guriga nabad ha u ahaato ina nabdeed hadduu halkaas joogo nabaddiinnu waxay ahaan doontaa dushiisa haddii kalese way idinku soo noqon doontaa gurigaas qudhiisa jooga idinkoo cunaya oo cabaya waxay haystaan waayo shaqaaluhu waa istaahilaa abaalgudkiisa guriba guri ha u dhaafina magaalo alla magaaladaad gashaan oo laydinka soo dhoweeya waxa laydiin soo hordhigo cuna bogsiiya kuwa buka oo halkaas jooga oo ku dhaha boqortooyada ilaah waa idinku soo dhowdahay laakiin magaalo alla magaaladaad gashaan oo aan laydinka soo dhowayn u soo baxa jidadkeeda oo dhaha xataa siigada magaaladiinna ee cagahayaga soo raacday waannu idinku tirtiraynaa laakiin kan ogaada boqortooyadii ilaah waa dhowdahay waxaan idinku leeyahay maalintaas sodom ayaa ka xisaab fududaan doonta magaaladaas waxaa hoog leh dadka aan ilaah rumaysnayn magaalooyinkooda waa kuu hoog khoorasinay waa kuu hoog badsayday waayo shuqulladii xoogga lahaa oo laydinku dhex sameeyey haddii turos iyo sidon lagu samayn lahaa goor horay toobad keeni lahaayeen iyagoo dhar jooniyad ah gashan oo dambas ku fadhiya laakiin maalinta xisaabta turas iyo sidon waa idinka xisaab fududaan doonaan adiguna kafarnu'umay samada ma laguu sarraysiin doonaa waxaa lagu dejin doonaa haadees kan idin maqlaa waa i maqlaa kan idin diidaana waa i diidaa kan idin diidaana wuxuu diidaa kii i soo diray toddobaatankii ayaa soo noqday toddobaatankii farxad ayay la soo noqdeen iyagoo leh sayidow xataa jinniyadu magacaaga ayay nooga dambeeyaan markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan arkay shayddaankoo sida hillaac samada uga soo dhacaya bal ogaada waxaan idin siiyey amar aad kula tumataan abeesooyin iyo dabaqalloocyo iyo xoogga oo dhan ee cadowga innaba waxba idinma yeeli doono laakiin tan ha ku farxina in jinniyadu ay idinka dambeeyaan laakiin ku farxa in magacyadiinnu ay jannada ku qoran yihiin ciise waa mahadnaqay saacaddaas qudheeda ayuu ruuxa quduuska ah ku rayreeyey oo yidhi waan kugu mahadnaqayaa aabbow rabbiga samada iyo dhulkow waayo waxyaalahan ayaad kuwa caqliga iyo garashada leh ka qarisay oo waxaad u muujisay ilmo yar yar haa aabbow waayo sidaas ayaa kaa farxisay aabbahay wax walbaba waa ii dhiibay oo ninna wiilka garan maayo cid uu yahay aabbaha maahee oo ninna aabbaha garan maayo cid uu yahay wiilka maahee iyo kii wiilku doonayo inuu u muujiyo wuxuuna u jeestay xertiisa oo keli ahaan ugu yidhi waxaa barakadaysan indhaha arka waxaad aragtaan waayo waxaan idinku leeyahay nebiyo iyo boqorro badan ayaa doonay inay arkaan waxaad aragtaan mana karin iyo inay maqlaan waxaad maqashaan mana ay maqlin sida loo helo nolosha weligeed ah mid sharciga yaqaan ayaa istaagay oo jirrabay isagoo leh macallimow maxaan sameeyaa si aan ku dhaxlo nolosha weligeed ah wuxuu ku yidhi maxaa sharciga ku qoran sidee baad u akhridaa isagaa u jawaabay oo ku yidhi waa inaad rabbigii ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo xooggaaga oo dhan iyo caqligaaga oo dhan deriskaagana waa inaad u jeclaataa sida naftaada wuxuu ku yidhi si hagaagsan ayaad u jawaabtay sidaas yeel oo waad noolaan doontaa masaalka ku saabsan ninkii wanaagsanaa oo reer samaariya laakiin isagoo doonaya inuu iscaddeeyo inuu xaq yahay ayuu ciise ku yidhi yaa deriskayga ah ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi nin baa yeruusaalem ka soo degayey oo yarixoo ku socday wuxuuna ku dhex dhacay tuugag oo intay dharka ka furteen oo garaaceen ayay ka tageen oo daayeen isagoo bestiis ah waxay noqotay in wadaadjidkaas ku soo degayey oo markuu arkay ayuu dhinaca kala maray sidaas oo kalena nin reer laawi ah goortuu meeshaas yimid oo arkay ayuu dhinaca kala maray laakiin nin reer samaariya ah intuu socday ayuu meeshiisa yimid oo markuu arkay ayuu u naxariistay wuuna u dhowaaday oo nabrihiisii ka duuduubay oo saliid iyo kamri ku shubay markaasuu saaray neefkiisii oo hudheel geeyey waana u dadaalay maalintii dambe wuxuu soo bixiyey laba diinaar oo siiyey ninkii hodheelkii lahaa oo ku yidhi u dadaal oo wixii dambe oo kaaga baxa soo noqodkayga ayaan kuu celin doonaa saddexdaas keebay kula tahay inuu deris u ahaa kii tuugagga ku dhex dhacay wuxuu ku yidhi kii u naxariistay markaasaa ciise ku yidhi tag oo sidaas oo kale yeel maarta iyo maryan intay socdeen wuxuu galay tuulo markaasaa qof dumar ah oo maarta la odhan jiray ayaa gurigeeda gelisay waxayna lahayd walaal maryan la odhan jiray oo iyaduna waxay ag fadhiisatay cagihii sayidka oo hadalkiisa maqashay laakiin maarta waxaa jiidanaysay hawl badan oo intay u timid ayay ku tidhi sayidow miyaanay waxba kula ahayn in walaashay i daysay inaan keligay adeego haddaba la hadal inay ila qabato laakiin sayidku waa u jawaabay oo ku yidhi maarta maartay wax badan ayaad ka welwelaysaa oo isku dhibaysaa laakiin mid baa loo baahan yahay maryanna waxay dooratay intii roonayd oo aan laga qaadi doonin